daadad kasoo rogmaday roob mahiigaan ah oo jimcihii shalay ka da-ay magaalada muqdisho oo guryo ku dumiyey daadadkaasi halkaasi ayaa waxaa ku geeriyooday ugu yaraan saddex iyo toban caruura oo shan ka mid ah hal qoysa ay ahaayeen qaar ka mida qoysaska ay caruurta ka geeriyoodeen ayaa haddaba waxaa booqday wariyaha v o eda muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle warbixintan ayuuna nooga soo diray maxeen xasan cabdulaahi allaha cabdicasiis xasan cabdulaahi jamaal xasan cabdulaahi jaabir xasan cabdulaahi saacid xasan cabdulaahi tani waa dhacdo xanuun badan waana mid ay adag tahay in laga sheekeeyo waxay taabanaysaa qalbiga qof walba waa dhacdo ka hadlaysa qoysas mar qura waayo caruurtay jeclaayeen daqiiqada kahor intuusan roobka bilaabanna ay wada joogeen qoyska aabba xasan cabdulaahi iyo marwadiisa wuxuu ka koobnaa lix caruur iyo laba waalid waxayse roobkii xooganaa ee ka da-a muqdisho subaxii jimaha ay ku waayeen shan ka mid a caruurtoodii ka koobnaa lixda waxaana hadda qoyska ku harahal cunug hooyo xaawo xasan oo fadhida dhul bannaan oo markii hore u ahayd deegaan ay ku noolaayeen qoyskeeda ayaan ugu tegay goobtii ku weysa shanta caruura subaxdii roobka da-ay biyaa guriga noogu soo galeen ilmihii waa ka bixiyey guri kalaa geeyey guriga kale haddana biyihii nooga daba imaadeen ilmihii iiga dhammaadeen shan ruux waay shan caruura haa hal meelay ku dhinteen hal meelay ku dhinteen marka ma roob kaa qaada mase meel buholay ku dhacay gurigii ganjeerka biyaha soo goosteen guriga dhexdiisaa biyo ugu tageen ay ku dhinteen shanta caruura haa meeqa jira u weynaa toban jir ilaa iyo sideed jir alxamdulilah haya waan gartay haa afar wiil iyo hal gabar waay iyo hal gabar haa
marka guriga waad ka saartay meel kale aad badbaado u geysay haa meesha badbaadada ugu geey a ilmihii ku dhammaadan ilaahana u qoray alxamdulilah alxamdulilah ilaaha waa qori. marka ma hal maray dhinteen mase way kala hal dambeeyeen maray dhinteen kiiba lasoo bix miyadu ahaa gurigii qoyskii deganay aawen qoyska deganaaya qaar ba dadaa ka dhintay naag laba qofaa ka dhin laba wiila ka dhintay naag halaa ka dhintay naag saddexaa ka dhintay ado wax an iiga badanaay malaa ani shan ruuxa iiga baxday alxamdulilah ilaaha shalay isyaadan ma imooga aabba xasan cabdulaahi waa danyar u qaraabo qoyskiisa waxaa ku dhacay musiibo xanuun badan markii hore caruurta ayuu ka saaray guri uu deganaa oo ahaa jiingad wuxuuna geeya meeluu arkaya gurmad balse halkaas ayuu ku waayay shantiisii caruur ahayd shalay meeshaan jimcihii ahayd abaari saddex saac afar saac roob baa yimid roobka markuu bilowday saas u bilowday waxaan isku daynay meelihii roobka soo gagala in xirno aan isku daynay way naga tambateen marka daadkia saa id u socday daadka soo fatahmay marka soo fatahmay fatahaadda ay bilaabatay ayaa waxaan damacnay in ciyaalka inaan ka saarno meesha aan galnay howlihii ciyaalkiian derbida ka baboodinay jiraanjira uga babootinay ciyaaladii guri kaleaan geynay guri kaloo aan geynay ee ciyaalkii ugu daba tagan biyihii guri kaloo sar aan geynay maadaama anaga aan deganna meeshaan oo jiingada ah waxaan dii sar sar la aada saraan la aadnay sartii ugu dabagaleen sartii oo biyaha galeenba caadi u galan ilmihii sidaasay ku maashoogeen iyo dadka kaloo meesha deganaa iyo dadka kaloo ila deganaa ilmahooda sidaas ayaan ku dhintay ana afar wiil iyo hal gabaraa iiga dhimatay daraadna ilaaha isi haddana ilaaha isiina alxamdulilah
bal ah, shanta caruurta mana xasuusin kartaa magacyadoodii magacyadooda waxaa ladhahaa gabadha ugu weyn ismahaan xasan cabdulaahi allaha cabdicasiis xasan cabdulaahi jamaal xasan cabdulaahi jaabir xasan cabdulaahi saacid xasan cabdulaahi marka hal maray dhinteen hal mar waa
qoyska kale u geysa maxaa ka dhacay?
goos qole waxaa ka dhimad saddex kuwa kale waxaa ka dhimad saddex oo ayaga dhan hal meel oo isku wada jiraan macal ciyaalkayga hooyo sahra sahal ahmed waa hooyo danyar ah waxay korinaysay caruur agoon ah waxaana roobkii ka daa muqdisho ay ku weysay saddex ka mid a caruurteeda oo laba iyadoo ay dhashay saddex caruura igaga dhimatay laba agoonan aniga dhalay iyo midaan haayay oo walaashay dhasho habariraanu ahay inta kalena way caafimaad qabaan hooyadeena koomay ku jirtaa midna dhakhtarku digfeeru ii yaalaa
marka roobkii ay yimid caruurtii uu saameeyey haa roobkii ayimi halkanaan kala oradnay guriga hooyaan ula cararnay guriga hooyaan roobkii halkan soo jabsaday ayaa wartiia nugu soo gooday ganjeelkay noogu soo galeen ilmihii sidii noogu baabeen
marka caruurtaas saddex ay ahaayeen Haa.
imise jir baa u weynaa
saddex iyo toban jiraa u weynaay saddex iyo toban jiraa u weynaay labada kalena miishan shan sanay jireen waan gartay waa laba wiiloo hal maraan isla wada dhalnay maantana hal mar isla wada geeriyoodeen ilaahada kinta allaada haa
allaha u naxariisto ilaahay samara kaa siiyo aamiin marka halkan aad deganayd ee, guriga roob aad qaaday haa guriga roobaa qaaday wax hadda noo har ma jirto naf iyo maalba waa baabeen awalba anigeen ma agoonan haystay waxaan la noolahay habareertay waalidkaan la noolahay ka bacdina masiibadan rabbaanigaan ugu dhacday alxamdulilaah waa ilaahay mahadiis wiilashay ga dhinteen mid waxaa la yidhahdaa axmed cabdicali midna waxaa la yidhahdaa sahl cabdicali yaraankaygu ahay wiilkan habareertu waayna mursal mursal cusmaan xasan uu ahay
qoysaskan oo dhammaantooda haadan danyar ah waxay deganaayeen meel ku dhow war ku taalla degmada wadajir waxaana halkaasi ku geeriyoodo sagaal caruura saddex ka mida waxay ka geeriyooto sahro sahal shan ka mida waxay ka geeriyooto qoyska aabba xasan cabdulaahi saddex ka mida caruurtana waxay ka geeriyooto qoys kale oo aysan ii suuro gelin aan la hadlo waxaa sidoo kale maamulka degmada ii sheegeen in laba caruura biriq ay dishay inta roobkuu socday taasoo dhimashada guud ahaan ka dhigaysa saddex iyo toban caruura qoysaskan danyartay aan u tegay waxay fadhiyeen dhul bannaan guryahoodiina waxba lagama arki karaynin waxay ahaayeen kuwo haddaan haysan meel ay ka gabaadsadaan qoraxda maalintii iyo dhadada habeenkii roobkiina weli muqdisho wuu ka socdaa cabdulqaadir okey v o a muqdisho